xiliga qaboobaha minnesota waxaa ka dhaca qabow aada u xun haddaba xiliyada qabowga lagu jiro waxaa la doonayaa inaad xidhato dhar aada u fiican ama adag oo dhaxanta kaa celiya waxaa la doonayaa jaakadaha iyo koofiyadaha dhaxanta laiskaga ilaaliyo labadaba inaad xidho waxaa kaloo la doonayaa in jaakadaha aad ka hoos xidhato funaanado badan oo dhaxanta kaa celiya marnaba caruurta lama ha u ogolaanin inay bannaanka ku ciyaaraan xilliyada qabowga waxaana la doonayaa caruurka markay dugsiga aadayaan ama iskuulka aadayaan inaad u xidho dhar aada u kulul ama dhar culus oo ka celiya dhaxanta dadka u nugul sida caruurta iyo dadka waaweyn ee waayeelka waxaa la doonayaa in si taxadar leh loola socdo oo laga ilaaliyo dhaxanta dhar adag loo xidho ayna bannaankana laga ilaaliyo hadday dhacdo inay dhibaatooyinkaasi ku yimaadaan ama qabowgu dadkaas soo taabto waxaa la doonaya markiiba in la geeyo meelo kulul oo haddaa biyo kulul lagu qabaysto si maaragtay ay u yaraato dhaxantii qofka sidaa darteed qodka u lugul waxaa la doonayaa inay iska ilaaliyaan qabowga qabowgu waa xulun waa lagu xanuunsan karaa qofkana wuxuu gaarsiin karaa waxyaabo kale oo khatara marka sidaa darteed taxadar baa la doonayaa
si aad u ogaato sida loo diyaarsado sahayda xaaladaha deg dega ah taabo lambar labo si aad macluumaadkan mar labaad u dhegaysato taabo lambar saddex